dalladan cusub ee ammaan waxa ay tahay iskutega siyaasadeed ee isbedeldoonka iyo qaranka ayaa la yidhaahdaa magaceyga marka lasoo gaabiyana ammaan baa la yidhaahdaa waxaan arbacadii dhoweyd aan dhignay wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo si sharciya u sharciyaysan waayo waa inay ka koobnaato xisbiyo sharciyaysan marka wasaaradda arrimaha gudaha ayaan ogeysiinay sidaabay dalladan cusub ay ku imatay waxaad ka mid tihiin dhammaantiin madaxdan halkan ku arkayo madaxdii hogaanka u ahayd dalladii mucaaridka u s n aduu xogeeyey guud baad ka ahayd u s n cumar cilmi waa gudoomiye ku-xigeenka u s n maxaa keenay dhaqdhaqaaqan cusub ee siyaasadeed inaad ku dhawaaqdaan
runtii adiguna waad og tahay kolley ummadda reer jabuutina way og tahay adduunkuna waa uu og yahay inkastoon anugu xidhnaa muddadii doorashooyinkii madaxtinimo ee na soo dhaafay waxaa nasiib darro dhacday in dalladii mucaaradka u s n ay burburto iyadoo mas-uuliyiintii halkaa joogay ay isku qabsadaan maka qaybgalaa iyo kama qaybgala doorashada iyo sidii loo cayimi lahaa cid qudhahaatay oo matasha tartankii madaxtinimada dalladii yesan muddo hadda shan bilood laga joogo ayaa waxaa dalladaasi ay burburtay bay ahayd ilaa haddana wax dhaqdhaqaaqa waan isku daynay inaan wax qabanno laakiin waxa weeyaan dalladaasi burburkeygii iyo baaba-eegii ayaa keenay inaan wax kaloo cusub aan uga gudubno iyadoo runtii aan ognahay dalladaasi abuuritaankeegii hore inay ujeeddadu ahayduun in layskugu yimaado doorasho sidii looga qoobgala ayna ahayn in ummadda loo soo bandhigo wax siyaasada oo rajadii iyo isbeddel abuurayo taasaa keentay in meeshii laysku qabsado laysku jiijiito laysku dilo kadibna ay halkaasi ku burburto inaan noqonno dee maaha dameerkii dameerka bakhtiyey dul fadhiyey inaan noqonno ummaddu way niyad jabtay inaan guryaha dhexdeeda ummaddu ay ka ooyeysaa inaan annakuna guryaha gallo oon ka dhex oyno maaha taasina halis bay ku tahay dimuqraadiyadda dalkeenna iyo rajadii ummaddu ay qabtay ayay halis ku tahay taasaa keentay inaan muujinno wadatashi iyo xidhiidh kale aan muujinno si aan u abuurno dallad cusub oo runtii ka turjumaysa baahida siyaasadeed ee dalkeenna taalla iyo xoojinta dimuqraadiyaddeenna iyo raja abuurka ummadda reer jabuuti oo maanta u haraadan in dalkeenna ay ka dhaco isbedel uu ka dhaco maxaa lays odhan karaayoo dhaqdhaqaaqan cusub ee siyaasadeed ee ammaan uu kaga duwan yahay u sn waxaa tiinuna madax siyaasadeed oo mucaarida uu isku yimid un sidii hore u sn runtii waa su-aal aad u fiican weeyaan waxaan ognahay dalkeennu inuu cidhiidhi badan uu soo galay dadkeennu inay kala qaybtameen iyada oo saddexdii sannadood ee halganka siyaasadeed ee nabadaysan aan ku jirnay dhib badan ay dalkeenna ay soo gaadhay iyadoo si joogtaa aan iskugu dhacaynay mucaaradka iyo dowladduba taasoo keentay dhimasho dhaawac keentay xadhi keentay ee dalkeenna dhib badan ummadda u geysatay waayo annaku sidaad u garanaysid dad nabadda ka shaqeeya baan nahay dad dalkooga iyo dadkooga jecel baan nahay dad inay ummadda wax u qabtaan doonaya baan nahee dad ma doonayna inay dalkooga iyo dadkooga ay burburiyaan marka hareeraha waddankeenna la eego yaman baad arkaysaa waxa ka taagan soomaaliyaad arkaysaa waxa ka taagan eritariyaad arkaysaa waxa ka taagan etoobiya hadda waxa ka socdaad arkaysaa adduunka waad arkaysaa dhibaatooyinka taagan marka xal maaha iska orimaad xal maaha mar kastuu khilaaf siyaasadeed uu dhacana waxaa ku burbura dalka iyo dadka ayaa ku burbura mar rabna dalkaeegu inuu burburo mar rabna dhibaatada dadkaeega haysata inaan ugu sii kordhinno dhibaato kale ma rabno marka waxa weyaan dalladan cusub waxay kaga duwanaan doontaa dalladii hore waxa iska horimaadkaan iska hor iman doonaa annakiyo talisku waxa uu noqon doonaa iska horimaad halka mabaadi'da ah halka fikirada ah halka siyaasadda ayuu noqon doonaaye cayda iyo istuurtuurka iyo dhibaatayn iyo iska horimaadkii jidhba jidh ma jiraysa baan leenahay waataan kaga duwannahay ururkii hore weeyaan maxaad fariin u gudbinaysaan xagga xukuumadda horta dalku waa dalkaygii weeyaan dadkuna waa dadkaygii dantana dhex taallina waa danteennii weeyaan marka fariintaan gudbinayno waxay ku salaysan tahay fariin siyaasadeed weeyaan in iyakuna ay la yimaadiin ilbaxnimo xagga siyaasadeed annakuna ilbaxnimo xagga siyaasadeed aan la imanno oo dooddu ay noqoto dood foolkafoola oo furan ummaduna ay ka faa'idaysato dalkeennuna uu ka faa'idaysto dimuqraadiyaddeennan cusub ee dhowr labaatanka sannadood jirtana aan ku sii xoojinno si mustaqbalka dalkeennu iyo dadkeennu ay u dhaxlaan waddan nabadgelya waddan dimuqraadiya waddan horow mara